asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii sida tusbaxa oo kaleenta u xidhiidhsanaa ee ah xubinta murtida maanta kuwaasoo ahaa kuwo mar miid laga kabado marna dacar marna mur iyo waabay laga muudsado waana sheekooyinkeenna haddii eebba idmahayo aan aalaaba halkan ka soo jeediyo aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana sheekooyinkeenna ee aanu ka soo dhex miidayno ama aan ka soo midtiminno kolba qayb nolosha ka mid ah ama wax qayb dadweynaha nool maanta iyo kuwii horeentaba tusaale u noqon karta waana xubinteenna murtida maanta ee sida joogtada ah aynu halkan ugu wadaagno sheekadeennan maantana waxay ku saabsan tahay waxaa la yidhi ninbaa guurdoon ahaa markaasuu wuxuu shukaansiga ku bediyey haween aad iyo aad u fara badan ama wuxuu noqday nin wadaanfur wata oo shukaansiga aad iyo aad u bediyey markaan ku leeyahay wadaanfur buu watay wuxuu damcay inuu tijaabo ka qaado guud ahaan ugu yaraan konton gabdhood oo isku da-ah ama aan kala dheerayn ama laba raqamoo isku xigay ah ama afar doodo isdaba socotay ah inuu qayb walba balqolada ishu qabatay uu tijaabo ka qaaday isagoo dee rabaguur rismi ah oo aqal raas weyn naag noqon karta udubkeeduna adkaado isagiyo awlaadiisana u roon isirkeedana la ammaano isagaoo gabdhaha ka dhex baadha ninka isagii waxa uu sameeyey suu u waday haweenkii ayay saddex gabdhood soo hadheen saddexdaas ayuu tartan dheer u qabtay tartankii dheeraay u qabtay buu kala saari waayey tartanka markaan idin leeyahay maahan gabdhaha in laysu keeno laakiin waa la kala qarinhayaa iyagoon is ogeyn ayaa tijaabooyin goonigooni ah laga qaadahayaa markuu si kale oo gabdhihii ku kala saara garan waayey ayuu wuxuu sameeyey lacag buu u qaybiyey saddexdoodiiba lacag aad iyo aad u badan ayuu u qaybiyey saddex bay u qaybsameen mid lacagtii loo dhiibay iyadaa isku maalgelisay oo jidhkeedii ayay ku shubatay ama dahab ha ka dhigato ama haddii ebayd mahay dhar ha ku gadato ama si kaleenta ha isu marisiy ha isku caddaysa hadday doontee adigu jidhkeeday gelisay midii labaad lacagtii isaga ayay gelisay oo ku soo celisay isaga shaqsiyaddiisii ayay ku soo celisay qaabkay ugu soo celisayna waxaa weeye dee isagay ku dayactirtay waxuu cuno waxuu xidho iyo waxyaalo la mid a way ku koolkoolisay adigu lacagta isagay hadiyad uga dhigtay gebigeedii isagay ku hadiyeyso dib bay u gelisay meedii saddexaadna waxa ay samaysay ganacsi gaara ayay samaysay durba intay lacagtii rugrugtay ayay soo celisay waxay tiri intii aad isiisay lafaha ahayd shantii milyan ee aad isiisay lafaha ahayd waa tan shan milyan oo kalena waan haystaa ganacsigan inaan isku darsan faa'iidadan waan wada leenaha waa inaga dhexaysaa saddexdaas ayaa tartankii ku soo hadhay bal adiguba dhegayste waxaa tahay midka xubinta loo jeedinhaye saddexdaas kala dooro waa dooq saddexdoodu mid walba dhinaceeda ayay iska dhistay mid iyadaa is dhistay mid aday ku dhistay midna maalkaagay dhistay saddexduba waa saddex aan kala dhicin markaasuu ninkii isaga ahaa yay tala ku cakirantay talo ayaa ku cakirantay adigoo bal dhegaystow haddii eebba idmahayo haddii tartanka gabdhaha aad marinaysa saddexdoodu ay nooca kugu noqdaan midaad qaadan lahayd dee aday ku khusaysaa halkaasa waxaa ka cad oo xubinta murtida maanta ay inoo sheegaysaa tartanku siduu u socdo saddexdaa hadday tagto saddexdooduba inayna kala dhicin mid la xoorana ayna lahayn markaasna adigu aada xulashada goonida ah leedahay iyo boyntiga aad qabsanayso muhiimadduna waa baraarujin gabdhaha soomaaliyeed baraarujin oo ah saddexduba inay ku fakeraan wax waxtar ah oo ninkooda laftooda iyo maalkoodaba anfacahaya mahmaahda maanta ah ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan muurtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa waxa lagaa celin la'yahay maxeedhada salkeeda waxa lagaa celin la'yahay maxeedhada salkeeda